everest indayishimiye oo ah madaxweynaha dowladda burundi ayaa waxa uu sheegay inay heleen xogo tibaaxaya weeraro ka dhaca gudaha dalkaas iyo afgembi lagu doonayo in talada looga tuuro waxa uu diray qaylodhaan xooggan oo ku aadan in laga hortago khataraha uu sheegay inuu wajahayo dalkiisa kuwaas oo uu tilmaamay in hadda lagu howlan yahay madaxweynaha burundi ayaa waxa uu qorshaha uu sheegay in lala damacsan yahay dalkiisa ku eedeeyey inay ku howlan tahay dowladda ruwanda taas oo uu sidoo kale ku eedeeyey inay taageerto jabhadda riita bara ee ka dhisan dalka burundi islamarkaana ay hayso dhabbihii m labaatan iyo saddex oo ka dagaalanta dalka suudaan qabsatayna meelo badan oo ka mid ah waddankaas waxa uu intaa ku daray in ruwanda damaceedu yahay afgembinta madaxda dalalka burundi iyo kongo eedeymahan ayaa dhankeeda ruwanda durbadiiba iska beenisay iyadoo gebi ahaanba waxba kama jiraan ku tilmaantay walaaca haysta dowladda burundi ciidamada burundi oo ka mid ahaa howlgalka loogu yeero admis ee waddanka soo galay sannadkii labada kun iyo toddobadii ayaa iminka oo loo beddelay awsom dalka isaga huleelaya kadib markii dalalka dhaqaalaha ku bixin jiray ay awoodi waayeen mushaarka ciidankan islamarkaana raxanraxan ay ugu la'deen weerarada kaga imaanayay shabaabulmujaahidiin ciidamada shisheeye ee ku sugan guud ahaan waddanka ayaan waxba ku soo kordhin dagaalka guracan ee ay ku soo qaadeen dalka iyadoo taa beddelkeeda khasaare xooggan oo dhimasho dhaawac iyo hanti burbur kala kulmay al-shabaab oo ah ciidamo islaamiyiin ah oo u taagan la dagaalanka shisheeye iyo sidii waddanka looga hergelin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka si kastaba dalkan cabsidu soo food saartay ee burundi ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada ciidamada shisheeye ka joogaan soomaaliya ee ku howlan burburinta iyo baadiyeenta ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xilli ay u werwersan tahay amniga dalkeeda